agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa xariga ka jaray masaajidka abubakar sadiiq kaasuu laga hirgeliyey xaafadda farjanna gaar ahaan waaxda dalxiiska masaajidka oo in muddo ah dhismihiisu soo socda ayaa xarig jarkiisa waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiinta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta qaar kamida culimada magaalada kismaayo iyo marti kale qaar kamida culimada iyo guddiga gacanta ku hayay dhismaha masaajidka ayaa ka hadla marxaladihii kala duwanaa ee laga soo maray dhismaha masaajidkan iyaguna dadkii kasoo qayb qaatay u mahad celiyey salaada subax aad bay noogu fogeed masaajidaha kalean aadi jirnay balse hadda masaajidkayga anigoo korka arkaya xaafaddiina daris ay la tahay waa mahad weyn insha allahu bicindillaahi kariim waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay inaan habeen iyo maalanba nadaafadiisa iyo wanaagiisa iyo waxtarkiisaba inaan kor ka ogaado waxaan marka yani aada iyo aad ugu mahad celinahayaa oo soo dhawaynahayaa oo u ducaynahayaa eedaday cadar aadan cigaal iyo ilmo ibraahim khayraadkaas ay sameeyeen iyo barakadaas iyo wanaaggaas iyo sharaftaas ay hantidooda iyo maalkooda geliyeenba aad baan ugu faraxsanahay anoo ah ehelka reer ibraahim iyo eedda cadar anoo ka tirsan aad baan ugu mahad celinahayaa ilaahay ha sharfo allaha karaameeyo wayna idiin hagaajiyeen idinkun biyano idinkoo saareen walfiiri quruxdan loo dhisay sida loo goglay warkaale cibaadaysaa lidi hadaa cibaadayso weydo ilaahay inaa agtiisa cudur ka heli maad u malay suuragal maaha masaajidda ha lagu soo cibaadaysto ilmaha iyo awlaadda iyo madrasada iyo waxbarashadan isku qoofulan xaafaddu wax weyn baa u soo kordhee si wanaagsan ha uga qayb qaadato annaguna waxaanu leenahay biidni illaahi tacaala ilaahay idamkiisa ebaada markaas intii dhistay iyo intii baadla ka qayb qaadatay intii qalqaalisay intii dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland aadan faarax gaarane ayaa u mahad celiyey dadkii muxsiniinta ahaa ee ka qayb qaatay hirgelinta masaajidkan isagoona sheegay in wasaaraddu ay xoogga saarayso hirgelinta masaajidda iyo goobaha diinta lagu barto iyo caruurteeda ilma ibraahim inuu ilaahay beydad badan oo inuu oga dhiso janno wayna noqonaysaa ballantiima sidaas ah nabiga alai sala slam kuu sheegay marka ilahay dembigooda ha ku dhaafo waxyaalaha ugu badan ee ruuxa markuu dhinto sheekhin wuula joogaayo saddex waxyaalood baa ka harta sadaqo jaariye ah iyo awlaad saalixe iyo cilmi ruuxa iska tegay oo dib loo dhegeysa sheekh sosaas maa saddexdaas waxyaalood oo muhiim ah runtii dee waxaa weeyaan waa sadaqo jaariya oo weligeedba maaragtay jiraysa annaga hadda ka wasaarad ahaan dhammaan meelaha waqafyada waa loo tala kooban yihiin diiwaangelin baana u wadnaa meesha haddii ruuxa uu waqfo waxaa weeyaan oo waa baytullah waa meel ma garanaysa muslimiinta oo dhan ay ka dhexayso waxaa dhacday waxyaalo dad badan oo intay waxa wafaan haddana maaragtay lahaanshaha sii sheegto ruuxa isaga ee xaq buu u leeyahay inuu ogaado meeshii uu waqfay ruuxa hadduu dhinto eheladiis ay sii ogaadaan oo aanan laga bedelin waxyaalihii loo waqfay masaajidkan ayaa muhiim u ah dadka degan xaafadda farjanna gaar ahaan waaxda dalxiiska ee masaajidkani laga dhisay